weli wararka ku saabsan weerarkii hotel xayaad ayaanu ku jirnaa ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa sheegay inuu jiri doono xisaabtan ku saabsan weerarkii al-shabaab ay ku qaaday hotelka xayaad ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ay dowladdu qaadayso mas-uuliyadda waxa dhacay waxaana uu cambaareeyey weerarkaasi sidoo kale waxaa weerarkan ka hadlay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta mukhtaar roobow cali abuumansuur warbixintan waxaa inoo soo diyaariyey maxamed bashiir cabdiraxmaan
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo xalay booqday qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii iyo weerarkii lala beegsaday hotel xayaad ee magaalada muqdisho ayaa booqashada bukaanada kadib hadal uu jeediyey oo laga baahiyey warbaahinta dowladda waxa uu ku sheegay in uu amray in dibadda loo qaado bukaanada dhaawacoodu halista yahay ee aan dalka gudihiisa waxba looga qaban karin ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa sheegay in haatan uu dulqaadkii dhammaaday oo aanay maanta wixii ka dambeeya noqon doonin in lala noolaado ururka al-shabaab waxaa u yaallaayey waa laba khiyaar midun inaan dooranno innaga iyo shabaab iyo magaca saxda ay leeyihiin oo ah inay yihiin ciyaalkii naarta waxaan kala dooranaynaa inay iyagu noolaadaan iyaan iyo inaan innagu noolaano laakiin islama noolaan karno waxaan rajaynayaa sida shacabka soomaaliyeed go-aanka ugu gaaray dowladdooduna ay ku hogaaminayso inay isdhaafiyaan inaan isu dhaafin doono dulqaadkiina inuu dhammaaday ayaan rajaynayaa ra-iisul wasaaraha ayaa si weyn uga mahad celiyey ciidamada kala duwan ee dowladda ee gurmadka ka geystay howlgalkii lagu samata bixinayay dadkii ku go'doonsanaa hoteelka xayaad ee al-shabaab weerartay iyo weliba soo afjaridda weerarkaasi ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dowladdu ay qaadanayso mas-uuliyadda wixii dhacay islamarkaana ay isla xisaabtamayso lalana xisaabtami doono cid kasta oo u xil saarneed oo shaqadaasi dalka u haysay si aysan dhacdadaasi mar kale u dhicin waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka soomaaliyeed uga sheego una ballan qaado in ay dowladdu ay isla xisaabtamayso mas-uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas-uuliyaddeeda islamarkaana lala xisaabtami doono cid kasta oo u xil saarayd arrintaas ama khidmadaas ama shaqadaas dalka inay u hayso lama aqbali karo wixii dhacay inuu mar dambe dhaco lama aqbali karo in qof shaqo loo diray gabay uu sababo in wixii dhacay uu dhaco qaali bay nagu yihiin dadka soomaaliyeed waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalinno naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalinno ayuu waajib naga saaran yahay waxaana gudan doonnaa ilaahay idankiis inta tabara meesha ugu dambaysa ayaana gaadhsiin doonnaa cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda cid kasta oo gaabis ka yimid cid kasta oo xadgudub ka yimid intaba waa lala xisaabtami doonaa waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis inayna mar damba nagu soo noqonin
dhankiisa wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda soomaaliya mukhtaar ruubow cali abuumansuur oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in culammada soomaaliyeed ay isku waafaqsan yihiin in waxa ay al-shabaab geysteen aysan diinta shaqo ku lahayn waxaana uu fariin u diray maleeshiyada al-shabaab ilaahay haddii qofku u toobad keeno inuu ka aqbalaa la rajaynaya laakiin qofka aakhir laxda min xayaatihi daqiiqadii ugu dambaysay hadduu boqol nafood laba boqol uu sahaydo uu sii qaato wax tooba ahoo ka horeeyana aanay jirin xaaladiisu ma sahlana iyagana waxaan leeyahay war waxaan sax ma ahane waadna ogtihiine towbadkeena oo iska dhaafa iskaga soo baxa waad badbaadaysaan insha allahu tacala adduunya aakharaba ninka idinsoo diray qaar badan oo idinsoo diro anigoo aan garanayo ilmahooda muqdishoay joogaan jaamacaday dhigtaan dugsiyo saray dhigtaan nolol fiican bay ku nool yihiin ilmo ay dhaleen uma soo diraan shaqadan waxaan leeyahay baraaruga hadeer toobadkeena ee ka imaada ummadiina dib ugu soo laabta weli fursadaa jirto ayaan leeyahay waxaan rajayn doonaa in ay muslimiinta midoobaan sida uu sheegay madaxweynaha dalka soomaali oo heshiis ah oo midaysan adduunka kalena la heshiisa waa in la helaa buu yiri shicaarkiisa saas buu ah mahalku dhega kaas haddii la qaato ay dadku midoobaan nimankan waxba uma suuroobi karaan misaal baan idiin sheegaya somalilan hadda waa tan aho nagama dheera hal shay waa laga fulin waaye mise maaha hal shay waa laga fulin waaye limaada dadkaa isku duuban kan geeljiraha iyo kan ganacsigaa iyo maamada guriga joogto qof walba waxa uu arko uu dareen geliya ayuu soo sheegaya waxba waa laga samayn waayo intaas oo kale runtii wax iyo ka badan baa la samayn karaa marka hore horta midnimada in lasoo ceshado si loo wajaho waxaan meesha ka jiro wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan koob iyo labaatan qof ay ku dhinteen weerarkii al-shabaab ay ku qaaday hoteelka xayaad waxayna intaa ku dartay in weerarka ay ku dhaawacmeen boqol iyo toddobiyo toban qof oo shan iyo toban ka mid ah dhaawacoodu culus yahay wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay inay suurtagal tahay in dhimashadu intaa ka badan tahay lagana yaabo in dadka qaar ay meydka ehelkooda aasteen ka hor inta aysan geynin cisbitaallada taliyaha booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan xijaar ayaa isna sheegay in ciidanka amnigu ay soo badbaadiyeen ilaa iyo boqol iyo lix qof oo haween iyo carruur ay ku jireen kuwaasi oo ku go'doomay hoteelka markii ay maleeshiyada al-shabaab weerarka qaaday